Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
asalaamu calaykum kusoo dhowaada bodcastka c i c c magacayga waxaa la yidhaahdaa bureeqa daahir c i c c ayaan u shaqeeyaa waxaa ila joogto maanta maryan xasan oo maryan aad taqaanaan oo ali jaalhulka wax badan usoo shaqaynaysay oo trainer ah oo buugabta qorto maantay waxaan ka wada hadlaynaa topicyaal kala duwan mawduuc kala duwanaan ka wada hadlaynaa mid ka mid ah dadka ilmaha hayo qiimaha ay leeyihiin qiimaha ilmaha like ilmaha siday ugu weyn yihiin iyo cayaarta siday muhiim u tahay ilmaha maryan soo dhawow
waan soo dhowahay bureeqo aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa inaan wada joogno halkan caawi ee maantay oon ka hadlayno mawduuc aad u khuseeya ilmaha iyo daryeelkooda si gaaraan kuugu mahad celinayaa muddo badanna waxaynu nahay dad shaqadan ku wada jiray waanan jeclahay marwalba inaan waxwada howl sidan oo kale aan mujtamaca u gudbino
soo dhawow maryan soo dhawow maryan waa mahadsan tahay wax badanaa been maaha aan wada joognay maantay marka mawduuca maryan xoogaa ma noo geli kartaa
waan gelayaa mawduuceenna wuu kala duwan yahay midka ugu horeeya waqti fiican inaan geliyaan jeclahay mawduucan waa mawduuca ah roolka ama kaalinta qofka caregiverka ama macalinka ama daryeelaha uu saaran xilka saaran iyo mas-uuliyaddaas inay muhiim tahay inuu u tabaabushaysto siduu si wanaagsan u qaban lahaa roolka caregiverka dabcan guud ahaan waa isla fahamsannahay ilmaha inaan daryeelno inaan caruurta la shaqayno inaan ilaalino ammaanadooda iyo safetigooda intaas waynu fahamsannahay laakiin waxaan jeclahay inaan ku bilaabo jaalkeerka ma aha waxaan horay u naqaanay oo nolosheena qayb ka mida si joogtaa ma ahan jirin waa shaqo nagu cusub inaan ilmo dad kala dhaleen ama mujtamaca ka mida oo faamilyo kala dhaleen mas-uuliyadooda inaan qaadno way nagu cusub tahay waa field nagu cusub marka sidaa darteed waxaa muhiim ah in dadku ay isu diyaariyaan ilmaha haya ilmahaynta iyo daryeelka qaybaheeda kala duwan iyo ilmaha hayntooda raadka ay ku raabeyso ilmahaad la shaqaynaysad raadka ay uga tegayso caruurta intaasaynu isla eegaynaa marka hore marka mas-uuliyadan qofka ilmaha haya runta waa mid aad u ballaaran sababtay u ballaaran tahayna waxay ku salaysan tahay qaybaha kala duwan oo qofka baniaadanka uu ka koro iyo kaalinta qayb walba oo ilmaha uu ka korayo qofka haya uu ka geysan karo inay noqoto si wanaagsan mid korin wanaagsan iyo aflax wanaagsan marka buraq sidaan ognahay dabcan inteena badanna waan fahamsannahay marka waxaan rajaynayaa in inay aqoon siyaasi tan ay noqoto tan ugu horreysa waxay tahay maxay muhiim u tahay caregiverka inuu ilmaha si joogto ah oo wanaagsan oo mas-uuliyad culus ah inuu arko waxay u tahay ilmaha shanta sano ugu horeysa maskaxdoodu waa maabkii maskaxda ayaa degsamaysa sidaad iskuullada ku dhigataan ama treeninada ku qaadataan shanta sano ugu horeysa ilmaha maabkeeda degsamaya waxay tahay maskaxdu waxay waxay samaynaysaa isku xir badan unugyo badan korriimo badan faham badan marka maskaxduna xilligan aad bay u koraysaa qofkii fursad hela ilmihii fursad fiican hela daryeel fiican oo joogto ah hela wuxuu fursad u helayaa in maskaxdiisu si wanaagsan oo korriimo fiican ay hesho ilmaha seega fursaddaas oo aan laga dhisin ama la siinin fursad uu kaga karo xagga luqadda xagga maskaxda jaceylkii isu dhowaansho joogta waxaasoo dhan ilmahan helin haddii aad aragtid waxyaabaha cilmi baaristu ay sheegaysa waxay tahay sida geed qolofta ka dhacaysa oo kale unugyadu inay gelayaan wax la dhaho prunin pruninkana waxa weyaan unugyadii way iska tegayaan way baaba'ayaan way yaraanayaan maskaxda ku jiray ilmaha fursadda joogtada ah helana unugyada maskaxdooda way adkaanaysaa xoog bay yeelanaysaa waxay u tabaabashaysanaysaa inay wax badan ay kala wadi karta maskaxda marka waxaa muhiim ah sidaa awgeed qofka ilmaha haya inuu u soo jeesto shaqadan uu qaatay waa khasaaro haddii uu u arko inay tahay shaqo ku meel gaar ah shaqo ku meel gaara waxaad ka qaban kartaa meelo kala duwan oo badan laakiin shaqada daryeelka ilmaha waa inaad u istaagto ood ogtahay ilmaha inaad raad weyn ku leedahay koritaankooda inta badan haddii ilmaha aad haysid inta badan dhaqankeena dad wanaagsan ilmahooda si wanaagsan u haya baynu nahay waxaynu aad uga dadaalnaa ilmaha cunadooda inaan wax siino inaan daryeelo ishooda ay qurxoon tahay waxaan kaloona aad uga dadaalnaa inay safe yihiin labaduna aad bay muhiim u tahay laakiin waxa korimada maskaxda iyo iyo roolka parent ee qofka caregiverka uu ka qabo ilmaha waxyaabaha ugu daran waxay tahay isagu inuu la yeesho ilmaha xiriir wanaagsan xiriirka wanaagsanna markaas ilmaha waxay siinaysaa kalsooni inuu jiro qof il u leh oo iska hadlayn karo oo u taagan marka maskaxda koritaankeeda laba mid sidaan cilmi baarista aan ka barano laba mid ayaa maskaxda dhisaya oo ilmaha fursad siinaya midda koowaad waxay tahay inuu jiro xiriir wanaagsan oo joogto ah qof uu la leeyahay ilmuhu waxaan la dhaho attachment figure attachment figureka waxa weyan qof adiga kuu taagan oo ilkuu leh taas waxay siinaysaa ilmaha nafis iyo inuu og yahay qof mar walba uu ku leexan karo oo daryeelkiisa u taagan inuu jiro marka taas caafimaadka aasaaska bini aadanka oo dhan salkeeda weeyaan qofkan helin qof u taagan oo indha u leh oo asaga baahidiisa u og oo daryeelay qofkan helin wuu iska noolaanayaa wuu iska joogayaa laakiin duntiisa hoose iyo xogtiisa waa ka duwan yahay qofka kale maxaa yeeley qofkaas wuxuu seegay waktigii noloshu ay ugu muhiimsanayd oo aasaaskeed wuxuu seegay koriinkii ugu muhiimka ah oo maskaxdiisu ay gelaysay waxaa laga yaabaa dad badan inaad aragtid ood la kulantid ama adigaba aad nafsadaada aad aragtid inaad gaftid shantaas sano oo ay kugu dhaafto adigoon helinin qof il u leh daryeelkaada ama qof adiga kugu nugul oo adiga kuu taagan marka maskaxda developmentigeeda waxay ku salaysan tahay marka hore qofka bini aadanka inuu helo qof asaga u taagan ilmaha yarka ah marka see ugu taagan yahay wuxuu ugu taagan yahay waxaan la dhaho consistent wax ah oo qofkan uu u jawaabaya ilmaha maaha jawaab intii lagula hadlay aad celinayso laakiin waa qof ilmaha responsive u ah oo mar walba isaga baahidiisa isha ku haya oo mar walba la socda xaaladiisa oo u diyaarinaya wax maskaxdiisa u roonoo dhisaya ilmahaas marka markuu haysto qof saas ah taas natiijada koowaad oo marka maskaxda caafimaadkeeda waxay tahay saas midda labaad midda labaad oo ilmuhu u baahan yahay waxay tahay experience experience maxay noqonaysaa ilmaha inuu jiro si joogto ah inuu helaya fursado iyo khibrado ha noqoto wax hor leh oo la tusayo ha noqoto si joogto ah inuu u helayo macaamil joogto ah oo xagga luqada ka dhisaya macaamil joogto ah iyo fursad joogto ah oo siinaysa xagga dadla dhaqanka iyo mujtamaca siduu dhexgeli lahaa developmental domainska waan ka hadalaa shanta qaybood oo qofka binaadamka ka koro oo caqliga ah luqada iyo dadla dhaqanka luqada iyo dadla dhaqanka oo social emotionalka daddexgalka iyo dadla dhaqanka oo ay hoos imaanaysa akhlaaqda qofka biniaadanka ah iyo jirka marka luqadda dadla dhaqanka dadhexgalka jirka iyo cognitive development oo aha caqliga marka qofka biniaadanka ah hadduu helo experience joogto ah oo intaa ka dhisaysa uu helo qof u taagan ilmahaas oo baahidiisa inuu leh maskaxda caafimaadkeed aan kasoo hadalay way xoogsanaysaa marka roolka uu ugu jiro qofka caregiverka ah aasaaskeeda waa saas hadalkiina waan ku dheeraaday laakiin intaasaan dulucda guud ahaan waxaan jeclahay taas inay tahay inaan idinla wadaagno maya maryamel maryam wax badan oo fiicana ka hadashay marka wax badan marka markii oo anaka badanaa haddii hadda la fiiriyo maadaama aad tiri jaalkeerka waa nagu cusub yahay soo maaha waalidiintii shaqay aadaan hadda shaqay ku maqan yihiin soo ilmaha waxaa every day shanta maalmood ama toddoba maalmood waxa hayo caregivers marka anaka marka waa inaan marka hadda anaka badanaa shaqadeena waxay tahay marka hadda waa inaan caregiverka aan dhahno wixii oo maadaama cunugaas adiga aa haysid adigiya hooyo iyo wax kastoo ah soo ayakiyaa laga rabaa inay cunuga ay caawiyaan ay dhisaan maadaama maamada ay shaqo ku maqan tahay ee joogin badana caregiverka ayuu xoog saaray annakana waxaan caregiverka la dhahayo dhanba waaba nagu cusub tahayba annaka waxaan ilmaha in la iska hayo oo oo ama t v loo shido ama meelaha iska ordo ayaan aaminsanahay laakiin sheekadu taas taas taas waa ka badan saa sheegaysid maana luuqada laga dhisaa waayo intay yaryihiin in maskaxda laga dhisaa waayo in social emotionalka laga dhisaa waayo inay ay bartaan markii saddex sano ay jiraan ilmaha in ayaga waxooda qabsan karaan yno waxaas dhan in la baro waayo because ilmihii anaka hayno eight hours ayaa caregiverka oyuu hayaa
sax waa sidaa weeyaan bureeqo ilmaha way nagu cusub tahay inaan hayno laakiin maaha waxaan sugi karno ilaa aan isaga lagu duwano oon dhahno intaasoo sano ayaan marka hadda aan fiilka ku jirna marka dabadeed ayaan noqonaynaa dad u tabaabushisto ilmaha uga soo bixi karo kaalintooda waxaa muhiima inaan hore kala qabsano mar haddaan fahamno ilmaha daryeelkooda inuu annaga dhabarkeenna uu saaran yahay waxaa muhiima runtii inaan u tabaabushaysanno oo maalin aynan dhumin ilmaha waa haddii qofka daryeelaha ah uu si wanaagsan oo joogta ah uu cilmigiisa u dhiso uu fahmo mas-uuliyaddan iyo qaabka marka lagu dhaho ilmaha luqadda ka dhis inuu oran karo maxay tahay macnaheed ilmaha see luqadda oga dhisa waxyaabahaasna jadwalka iyo dejintiisa aan uga hadli doonaa sida looga sida loo sida looga tabaabshiisan lahaa laakiin waxa khatar ah ilmaha daryeelkooda marka lagu keeno sideed saacaad haysid waxaa muhiim ah oo oo shaqadaas inay tahay shaqada ugu wanaagsan ama ugu culus oo qofka biniaadanka u qaban karo parentigana ama waaridkana ma joogasay bureeqa leedahay waa runtaa bureeqa hadduusan waaridka joogin ilmahaas muxuu mudan yahay jacaylka waaridka ka maqan wuu tabayaa daryeelka waaridka ka maqan wuu tabayaa ilmahaada sidaad sokay usoo marsanaysid oo aad ilmaha dhan uga soo dhaweysanaysid sidaasoo kale ilmaha ilmo badan inaad haysatid aad adigu dhashay oo kale niyadda waa inaad u sheegto runtii waxaa jira wax welwel gaara aniga igu haya maadaama ilmaha koritaankooda iyo mas-uuliyaddan wax badanna aan ka akriyo wax badanna aan ka barto taasna waa mid mujtamac ahaan noo taal inaan ka hadalo taasoo ah ilmaha inay u baahan yihiin nafis oo ay khatar tahay haddii daykerka ay joogaan waqti badan taas waa fariinay tahay inaan degdeg isu wada gaarsiino maxaa yeelay ilmaha gurigooda baa nafiska runta ah ay ka helayaan markay joogaan jaalkeerka waa gurigoodii labaad waa inay helaan nafis ciyaar meel laga aqbalsan yahay meel xiisa leh meel lagu nasto laakiin markaa kadib ilmaha waa inay gurigooda aadaan marka waaridkeed labada shaqo ka shaqaynaya ama waqtiga badan maqan waxa u taalad istibaabushaysi waana inaad gaarsiisid jaalkeer ahaan parentigaas akhbaartan aad adiga baranaysa waa inaad gaarsiisid oy fahmaan ilmaha haddii aad ka maqan tahay afar iyo toban saac waa waqti badan oo khasaaray marka waaridka ayay noqonaysaa inuu u tabaabushaysto haddaan ilmo yar leeyahay maxaa mudan dhaqaalahayga markaan eego maxaan ka keeftoomi karaa si aan ilmaha waqti ugu helo taas midaan kuu sheegayna maalaka waarid baa u taala inuu naftiisa la tashto maxaa yeeley ilmaha jacalkeerka markay ku daahaan oo habeenkii ay gurigooda la geeyay fiidkii khasaaro weyn baa ugu sugan maxaa yeele ilmihi wuu daalaya waa qof qariib ah haddaad maalin walba qariib tahay oo waqti badan parentigaada ka maqan tahay waxaad noqonaysaa ilmo korin fiican aan helaynin oo waa ilmo runtii aad moodid inay ciqaab ku jiraan oo kale marka waxaan kusoo koobayaa caregiverka shaqadiis waxay tahay inuu ogaado mas-uuliyadda saaran ilmaha dhismahooda iyo aayahooda inay inay isaga saaran tahay midda labaad waxay tahay inuu u tabaabashisto aqoon yeesho siduu u fahmi lahaa qaybaha korreenka iyo siduu u hanan lahaa iyo parentigana aqoon joogtaa inuu siiyo maryan aad iyo aad baad waxaad uga hadashay aad meesha muhiimka u ah communitygeenna oo ah cunugan haddii maanta ilmaha haddaan dhahna maanta daycare baan geenaynaa meel baan geenaynaa oo maanta oo dhan ha joogo cunugii wax ma baranaayo cunugii wax ma baranaayo haa cunugu wuxuu noqonaa mee cunugu waa daalan yahay haddaan maanta keenno shan maalmood soddoo maalmood aan hal meel geenaayo oo aan ka kaxaynayo uu joogayo sideed saacadood ka badan afar toban saac joogayo muxuu baranayaa cunugu waa daalan yahay marka aniga ra'yi ahaan waxay ila tahay child careka policy bay leeyihiin you know child careka as a care giverka adiga markaa meesha adi aa leedahay adaa ayaa lagaa rabaa inaad og tahay fahamsan tahay cunugan aniga ma hayn karo sideed saac ka badan because sideed saac ka badan adigaba meel ma fadhin kartid shaqada waa ka cararnaanaka saqiirku waa sidoo kale so cunug haddaa dhahdi waxaan haynayaa sideed saac ka badan afar toban saac ayaan haynayaa waxbaana barayaa taas wax shaqaynayso maaha waa ognaha kuligeed sawa cunug waa saa sheegtay marin waa cunug xabsi ku jiro waa cunug waxba baranayn cunugu waa inuu meesha u tagaa uu jaalkeerka joogaa saacado yar joogaa kabacdi gurigiisiina jooga gurigiisa ku nafaasaa gurigaba waxbuu ka baranayaa intuu nafaasayo nafiskaas yarkaa wuxuu maanta soo bartay ayuu madaxa gelinayaa miyayse ahayn maryam because wuu nafaasay markuu nafaasay wixii dhanoo xasuusanaa uu maanta soo qabtay laakiin cunug aana nafaas haynin muxuu xasuusanaa shalay waxaan soo qabtay so way fiican tahay cunuga jaalkeerada inay u sheegaan waalidiinta aniga inta saa sideedda saac ka badan maba kuu hayn karibo maba lahayn karo cunuga sideed saac ka badan kabacdi markii guriga la geeyana haddaan dhow maanta anaa cunugii wax gelinaayo wax u qoraayo wax ani waa arkay dumar badan oo dhahayo anakaa caawino anakaa wax u qorno anakaa wax kasta u sameyn anakaa seexino waa dadaale laakiin dadaalka adig kaliya wax makuu tara hadduuse waalidkii kula dadaaleyn waalidkiina u sheegtid waay waa dadaal aniga laakiin haddaan dadaalayo oo cunigan sideed saac aan wax baray afar toban saac oo laan haynayo dadaalkii ma shaqaynayo so way fiican tahay ilmuhu inay waa ogahay anaku marin wadanku waa ku cusubnahay dhaqaala ayaan raadinaynaa maisku awoodno lacag baan raadinaynaa laakiin muhiimka waxa waa in la fiiriyo ilmahana waa muhiim afar toban saac meel joogo wax ma baranayo waa sax waxa investmentiga ugu culus oo aan haysan runtii waa ilmaha ilmaha dadka soomaalida ah markii ay gabar dhahda toddoba caruura ii joogta adiga shan baa ii joogta waxay u yiraahdaan si farxad weyn oo aad dareemaysid inay investment weyn ay dareemayaan inay adduunka keeneen waana waxa qof biniaadana haddaad adiga toban caruura aad haysid tobanka caruurta waa waa ama laba caruura waa waa nololo weeyaan waa dad biniaadan oo mujtamaca ka mid noqonaya oo toban ama shan ama lix ama laba ah marka sidaan ugu faraxnoon ugu rareyno faamiliga caruur badan buu leeyahay ilaahayna uu ku siiyey waxaa muhiima inaad ogaato wadankan aan ku noolnahay waxaan ku jirnaa dad qariibaynu nahay luqad cusub iyo dhaqan cusub iyo mujtamac cusub baynu ku jirnaa marka ilmaha khasaara ugu sugan haddii saacadaha intaasoo dhana ay ka khasaarto ka maqan tahay uusan waaridkiis la joogin maxaa yeelay waaridkiis aasaaska hore hadduusan xiriir fiican la yeelan ma qiyaasi kartaa ilmaha markuu teenage noqdo ma qiyaasi kartaa middle school markuu gaaro foundationkii iyo aasaaskii oo dhan iyo ilmaha inay waaridka dunisugu xiran tahay qofka caregiverkaana dunisugu xiran tahay waa sanadaha hore marka say bureeqa leedahay runtii bureeqa waxaan arkaa aniga micnaha markaan aan fiirno fiilkan hadda aniga waxaan aan macalin ahaa ama aan macalin u ahaa dadka dadka ilmaha la shaqeeya muddo badan sabaan marka waxaan arkaa markaan eego meelo kale maxaa yeelay dadka aan la shaqeeyo badankood waa ummad mujtamaca dadka ka mid a markaan eego meel markaad geshid degan oo macalinka training badan uu haysto oo macalinka qofka meesha iska lehna uu si joogto ah il ugu hayo oo laga filanaya shaqadooda inay qabsadaan oo si joogto ah u raacayo manhaj markaad aragtid waxaad fahmaysaa ilmahaada meel safa inay joogaan iyo meel ay ka faa'iidaysanayaan oo ku korayaan laakiin weli ma arkinin ilmo afar iyo toban saac looga tegi kara dhigi kara dowladda hadday og tahay ma qaba inay aqbali karto waa wax inaga inoo gaara inagoo dhanna maha waa qaarkii aan si fiican weli u fahmin ilmaha iyo korriimadooda markasaa buraaqa leedahay dabcan waxaa muhiim ah conversationkaas inaga dhexdeena weeyaan waa wax gurigeena aan ka dhex ognahay inayna u fiirsano parentingana aqoontan aan ka hadlan in loo gudbiyo ilmahana khatar inay tahay ilmihii oon dhaqaaqi karin oo daalan in gurigooda habeenkii la geeyo waa ilmahaas waa ilmo korriimadooda dhaawac weyn baa gaaraya iyo iyo nafsiyan
maryan aad baad u mahadsan tahay topican waa naga dhammaaday laakiin topican waxaan rajaynaynaa inaan gadaal ugu noqono ani adig keligiis aan marka hadalno because waa bahasha saa sheegtay markii kow aad buu muhiim topican u yahay communitygeena aad iyo aad iyo aad buu muhiim u yahay annaga waxaan aaminsana cunuga cunto la siinaayo meel uu joogo uu jifa keliya inay inaaf tahay maaha inaaf daskuma filna cunuga marka barnaamijkan mid aada muhiim u ah waaye mar kale haddana waa qabanaynaa waxyaalo badan baan ka hadlaynaa gudahan usii gelaynaa yno waxyaalaha research iyo waxyaalo badan baan la sheergareynaynaa waa mahadsan tahay maryam adigaa mudad buraaqo
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.